بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما كي أيو أباب يهي جاء هو ماغي ماضي في الذبح قورعي دحديسي كي ماضي ligayr illaah allaha keyrkiisii wah loo gowraco oo min alwaciidi gondi ah iyo wa qowlillaahi alla qowlkiisii ayuu u baab yahay tacaalaa sareeya qul dheh nebi maxamedow ina salaatii salaadaydu iyo wa nusukii gowracaygu iyo wamaxyaaya noloshaydu iyo wamamaatii geeridayda lilaahi allah ayaa mutaystay oo milkiyey allahaasoo rabbialcaalamiina makhluuqaadka dhammaantoodii rabbigoodii ahaaday laa shariika mid wax la wadaago uma sugnaanin lahu lilaahi alleh wabidaalika kaas oo ikhlaaska ah ayaan umirtu liifaray wa ana aniguna awalu lmuslimiina muslimiinta kan ugu horeeyey ayaan ahay ama ugu horeeyo ayaan ahay iyo wa qowlihii allah hadalkiisii waaye fasalli duko nebi maxamedow oo lirabbika rabbigaadi u duko wanxar u dhundhow oo u gowrac rabbigaadii bis can caliyin cali haggiisa ka sugnaaday caligaasoo ibni abi aalibin abi taalib wiilkiisii ahaaday radia allaahu canhu qaala huwa cali inuu dhahay xadaanii rasuulu llaahi allah rasuulkiisii ayaa ii sheekeeyey sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama biarbaci kalimaatin kalimooyin afar ah ayaa igu xadiiseeyey oo igu sheekeeyey lacana allaahu allah ha lacnado man qofkii oo dabaxa huwa manka wax u qalay ligayr illaah ilaahay keyrkiisii lacana allaahu allah ha lacnado man qofkii oo lacana lacnaday waalidayhi labadii dhalay lacana allaahu allah ha lacnado man qofkii aawaa soo dumay muxditan mid wax soo dariyey lacana allaahu allah ha lacnado man qofkii gayara bedelay manaara alardi dhulkii calaamadihiisii rawaa wax wariyey hu xadiidka muslimun muslim ayaa wariyey wa can daariqin daariq haggiisa ayuu ka sugnaaday daariqaasoo ibni shihaabin shihaab wiilkiisii ahaa anna rasuula allaahi allah rasuulkiisii sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalama qaala huwa inuu dhahay dakhala rajulun nin ayaa wuxuu galay aljannata jannadii fii dubaabin fii sababi dubaabin duqsi ama teesa sababtiisa u galay wa dakhala rajulun nin ayaa wuxuu galay annaara naar ayuu galay fii dubaabin duqsi sababtiisa u galay qaaluu saxaabadii waxay dhaheen wa kayfa sadee waaye daalika arrinkaasi yaa rasuul allah alla rasuulkiisiiyow see ku dhacay arrinkaas qaala rasuulku wuxuu dhahay mara rajulaani laba nin ayaa waxay mareen calaa qowmin qola korkood qoomkaasoo lahum u sugnaaday qoomka sanamon sanam sanamkaasoo laa yajuusu aan gudbaynin ee aan dhaafaynin hu sanamka axadun qof xataa yuqariba huwa axadka ilaa u dhowaado lahu sanamkaasi shay-an wax oon ugu dhowaado si kale kuma gudbo fa qaaluu qoomkii waxay dhaheen liaxadihimaa labadii nin midkooda ay waxay ku dhaheen qarib u dhowow nin yahow sanamkan qaala axadkii wuxuu dhahay laysa cindii agtaydii kuma sugna shay-un shay shaygaasoo uqaribu aniga ugu dhowaanayo sanamka qaaluu qoomkii waxay dhaheen lahu axadkii waxay u dhaheen qarib u dhowowniyahow sanamkan walow dubaaban dugsiba ha ahaadee wax la ugu dhowwadi faqaraba huwa rajulkii waa dhowaaday dubaaban dugsi ayaa sanamkii ugu dhowaaday uu qalay fakhalluu way daayeen qoomkii sabiilahu sabiila arajuli rajulkii ama ahadkii waddadiis ayay daayeen oo way direen faraha ayay ka qaadeen fadakala huwa ninkii wuxuu galay axadkii annaara naar ayaa saas ku galay wa qaaluu waxay dhaheen qoladii oo qoomkii lil aakhari kii kalena waxay ku dhaheen qarib u dhowow niyahow adigana saaxiibkaad waa ujeedaahe adigana wadadiisii mar oo sanamkan u dhowow fa qaala wuxuu dhahay aakharkii maa kuntu aniga mi ihi nimiyahow liuqariba mid u dhowaanaayo liaxadin qof ugu dhowaanayo shay-an wax duuna allaahi allaha keyrkiisii caza qaalibahaaye wajalla weynaaye fadarabuu way garaaceen qoomkii cunuqahu cunuqa alaakhari kii kale luquntiisii ayay garaaceen fadakala hadday garaacena wuu dhintee laga wadaa saas ay waa way direen waay fadakala huwa ninkii aakharka ahaa isagana wuxuu galay aljannata jannada ayuu galay rawaa waxaa weriyey xadiidkani axmedu axmed ibnu xambal ayaa wariyey waay ayib baabkan musanifku raxmatullaahi caleyhi wuxuu kaga hadlayaa ma jaa fi fi dabxi ligayr illaah allah subxaanahu watacaala keyrkiisii in waxa loo gowraco taqaruban wa tacdiiman looga gowraco wixii ku yimaaday oo min alwaciidi ah ayuu u baab yahay baabu maa kii ayuu u baab yahay jaa-a huwa maada ku yimid fi dabxi gowrac dhexdiisii ku yimid yaa loo gowraca ligayri illaahi allah keyrkiisii loo gowraco maxaa looga gowraca tacdiiman ee taqaruban wa tacdiiman taqaruban dhawaansho keyrkaasi loo dhowaanayo darteed iyo wa tacdiiman weyneyn oo la weyneynayo keyrkaasi wixii ku yimaaday oo min alwaciidi goondi ah oo qofkii saas sameeye looga goondiyo ayaa ku saabsan yahay baabkan waa baabkii sagaalaad qor addabxu ligayr illaahi lahu axwaalun addabxu ligayr illaah lahu axwaalun الذبح لغير الله له أحوال الذبح لغير الله له أحوال كو ذبح التسمية ذبح التسمية ذبح التسمية الألف يو لام يو تاء يو سين يو ميم يو ياء يو تقاب التسمية ذبح التسمية وهو أن يذبح باسم غير الله في ذبيحته وهو أن يذبح باسم غير الله في ذبيحته وهو أن يذبح باسم غير الله في ذبيحته وهو أن يذبح باسم غير الله في ذبيحته وهذا شرك أكبر وهذا شرك أكبر وهذا شرك أكبر وهو شرك الاستعانة وهو شرك الاستعانة وهو شرك الاستعانة وهو شرك الاستعانة لأن الباء للاستعانة لأن الباء للاستعانة لأن الباء للاستعانة بعد أما الله ذبح النية والإرادة والقصد ذبح النية والإرادة والقصد ذبح النية النية النية والإرادة والقصد ذبح النية والإرادة والقصد قاف صاد دال قصد والقصد والقصد وهو أن يذبح لغير الله قاصدا ذلك الغير في ذبيحته وهو أن يذبح لغير الله وهو وهو أن يذبح لغير الله قاصدا ذلك الغير قاصدا ذلك الغير في ذبيحته قاصدا ذلك الغير في ذبيحته فهذا شرك العبادة فهذا شرك العبادة فهذا شرك العبادة قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام ابن تيمية وشرك العبادة أعظم من شرك الاستعانة وشرك العبادة أعظم من شرك الاستعانة وشرك العبادة أعظم من شرك الاستعانة وشرك العبادة أعظم من شرك الاستعانة أو أشد كفرا من من شرك العبادة أو أشد كفرا وشرك العبادة أعظم من شرك الاستعانة أو أشد كفرا أو أشد كفرا أو أشد كفرا من شرك الاستعانة أو أشد كفرا من شرك الاستعانة أو أشد كفرا من شرك الاستعانة اقتضاء الصراط المستقيم اقتضاء الصراط المستقيم اقتضاء الصراط المستقيم أما الذبح لله سبحانه قر ولا قدود أما الذبح لله سبحانه أما الذبح لله سبحانه تحته صور أما الذبح لله سبحانه وتعالى تحته صور تحته صور تحته صور أما الذبح لله سبحانه وتعالى تحته صور كو أن يذبح بسم الله متقربا إلى الله أن يذبح بسم الله متقربا إلى الله أن يذبح بسم الله متقربا إلى الله أن يذبح بسم الله متقربا إلى الله كمن ذبح نسيكة الحج والعمرة ونحو ذلك كمن ذبح نسيكة الحج والعمرة ونحو ذلك كمن ذبح نسيكة الحج والعمرة ونحو ذلك كمن ذبح نسيكة الحج والعمرة ونحو ذلك فهذا عبادة عظيمة فهذا عبادة عظيمة فهذا عبادة عظيمة لو الذبح بسم الله سبحانه وتعالى الذبح بسم الله سبحانه وتعالى الذبح باسم الله سبحانه وتعالى لأجل اللحم لأجل اللحم الذبح بسم الله سبحانه وتعالى لأجل اللحم لحم لأجل اللحم إما أكلا إما أكلا إما أكلا إما أكلا وإما بيعا وإما بيعا وإما بيعا وإما بيعا وإما إهداءً وإما إهداء وإما إهداء فهذا جائز فهذا جائز فهذا جائز لأن الله أحل لنا الطيبات لأن الله أحل لنا الطيبات لأن الله أحل لنا الطيبات لأن الله أحل لنا الطيبات وهذا الذبح من ذلك وهذا الذبح من ذلك وهو لله سبحانه وهو لله سبحانه طيب وعن عني هردع كسر سنبابك وايه وعن عني الذبح لغير الله محل معلقة محوك كهلا يا باب كاني الذبح لغير الله سما هاي الذبح قورع لغير الله ألا غير كيسوع لو قورع له ذبحاس أي وصقنا ذي أحوال أرمو أحوال واحد haye axwaal fara badan uu leeyahay laakiin waxaan kusoo ururinaynaa laba xaaladood bes axwaalun leeyahay ilaahay qaarkiisa in waxa loo qalo axwaal ay leedahay arami ay leedahay xaalad ayay leedahay haye kow dabxu tasmiyati gowrici hee magacaabiddu waayo dabxu atasmiyati gowrac magacaabid gowrac magacaabadeed waayo maxaa laga wadaa saas qofkan markii wax qalaayay wuxuu ku qalayaa magac saasa laga wadaa gowrac oo lagu qalay magac waay nafar la qalaya maxaa lagu qalaa magac waay magaca siyaas kale laakiin kaasaa laisku haystaa suuradii saxta ahayd wa huwa waxaa waaye gowrac tasmiyadaadkaasina an yadbaxa qofkii waa inuu qalo bismi gayri illaahi allah qof aan ahayn magaciisii ku qalo fii dabiixatihi mid asiga qalaaye dhexdeeda markii qalaayo magac allah aan lahayn oo alla qaarkiis leeyahay ku qala waay magacaasi ha lahaado malag ha lahaado nebi ha lahaado weli ha lahaado sanam kale ha lahaado qabri ha lahaado jin ha lahaado geed maca kasta ha ahaadee alla keyrkiisii waay bismi lmasiixi ha ahaado bismi lqabri ha ahaado bismi lwaliyi ha ahaado ya bismi lmalaq ha ahaado alla ma ahane keyrkiisiiba haddii magaciisii ku qalo waa soo galayaa le mala fahmay waxyaabaha isaga qalaaya dhexdoodii ayaa allaha qaarkiisii magaciisii ku qalaa markii qalaaya wa haadaa shirkun akbaru kan gowracan shirkigii oo akbar ka ahaa waay aada u weynaa shirki waa badan yahay shirki noocee wa huwa shirku listicaanati kaalma dalabkii shirkigiisii waaye isticaana waa shirku listicaana maxaa dhacay lianna albaa ba'da ku jirto bismi fulan markii leedahay ba'da ku jirto waxay faa'ideynaysaa lilisticaanati kaalma dalab isticaanada yaa iska lahaa allah iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu wax qofkan awoodana ma aha kan idan qofka magaciisii ayaa la barakaysanayaa oo oo la kaalmaysanaya ilaahay qaarkiisii magaciisa la kaalmaysanayaa magacna kaalmo ma noqdo ilahay keyrkiis hadii leeyahay magac keligiis ma kaalmo noqona maya maxay tusinaysaa qofkaas ninkan agtiis inuu ka weyn yahay oo asigaasi magaciisii ka weynaynaya ku qalaya sida ilahay magaciisii loogu qalaya howlaha shirkigaas maxaa way marka shirkul akbar way magaciis mahal dhahaa shirkul akbar gaar ahaan shirkul isticaana isticaanada haggee ka timaaday bacda ku jirto waxay faa'idaynaysaa isticaana bismi illaahi bacda ku jirto maxay faa'idaynaysaa isticaana waa ilahay la kaalmo weydiisanaya loo barakaysanaya magaciisii alla keyrkiisa marka kaalmo bis isinkiis weydiisanaya oo barakaysanaya magaciisi taas marka waa shirki waay waa akbar ah wixii saas lagu qalana waa xaaran bakti waay lama cunaayo waayahay labo dabxu niyati niyadii gowraceedi waaye iyo wal iraadati iraadadii doonitaankii gowriciisii waay iyo walqasdi qasadkii gowriciisii waay isku mid waaya niyad iyo iraadada iyo qasadka dhammaan qofkaani waxaan qalaayo hee hadduu doono ilaahay magaciisii ha ku gowraco laakiin haggee la feelina niidiisii markii qalaayay waxaan niidiisii iyo qasadkiisii iyo iraadadiisi ulajeedkiisii meeshu qalaa la feelina tan ti hadday maxay ahayde alla dartiisiiba ha u qalee ti haddaay maxay noqonaysaa allah dartiisba ha u qalee alla magaciisa keyrkiisa haddii ku qalo maxay noqonaysaa shirki way bakti way waxaasi waxaa la fiina tasmiya bes tanna allah magaciisii haddii ku qalo laakiin ulajeedkiisa qof kale kugu weyneynaayo aydan maxay noqonaysaa shirki waa akbar asaga iraadadii waay qasadkii waay niidiisa la fiirinaya haddii bismi illaahi si u dhahaayo kun jeer ku celiyo waxaas xaaramay bakti wali mu cunaayo maxaa yeelay qasadka u qastee la fiirina tacdiiman wa taqaruban ligayr illaahi ula jeedo maano bis waa iska ilaali marka shirku niya dabxu niyati gowraci niyada ku tacalluqay waayo magaca ma aha wuxuu ku tacalluqa niyada iyo waliiraadati iraadada doonitaanka ku tacalluqa iyo walqasdi qasadka seewaykaa suuradiis maxay tahay waa kana wahuwa gowracaas waxaa waaye an yadbaxa qofka inuu wax qalo ligayri illaahi alla keyrkiisii wax u qalo qaasidan asigoo u qasdaayo daalika kaas algayra keyrka ah hee u qasdaayo fii dabiixati gowraciisii ula qasdaayo a keyrkaas ay lu qasdaa gowraciisii waxaas war dartooda u gowraca qabrigan u gowraca jini u jini u gawraca jini jini u gawraca waaan qabri u gawraca qof kale u gawraca weli u gawraca muxuu ku gawracayaa magac alle hadduu doono laakiin is maxay tahay qofkana ku weyneynaya mjed jinkana ku weyneynaya haddii waxaad u samaysa hakaa hakaa joogo waxaas ka si saasuu leeyahay waxaasi e shirkii waay wahuwa an yadbaxa waa inuu qalo qofkii ligayr illah alla qayrkiisa waa u qalo qaasidan haalaas u qasdaayo dalika qaas oo algayra keyrka u qasdaayo fii dabiixati gowriciisa ula qasdaayo fahaada shirkun shirku lcibaadati dheh fahaada kan isagana maxaa loo yaqaanaa shirku lcibaadati kii haddaay muxuu ahaa isticaana isticaanada hagee galaysaa shirku rububiyati way maano kaalma weydiis maxaa waay yaa iskale allah waay rububiy waay shirku rububiyati kaas kanna shirku lcibaadati waaye qasadka iyo niida iyo iraadada qalbiga ee ay ula qasday shirkiis muxuu yahay shirku lcibaadati cibaadati maxaa laga wadaa uluhiyati laga wadaa shirku uluhiya waay maadaama ala qaarkiisa ku weyneyn ay ula qasdayo ula jeedo waay qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya wuxuu dhahay raximah llahu tacaala wa shirku lcibaadati cibaadada shirkigeeda ayaa acdamu ka weynasho badan cibaadada in shirki lagu sameeyo ayaa acdamu ka weynasha badan min shirki listicaanati isticaanada shirkiga lagu sameeyo aw ashaddu asaga ka daran kufran xagga gaalnimada ee shirku cibaadada ayaa daran muxuu ka daran yahay min shirku listicaanati muxuu ka daran yahay shaasu ayuu dhahayaa shekhulislam ibn taymiya raxmat ullahi caleyh xagee ku dhahaa kitaabkiisa dhahayo iqtidaau siraad almustaqim ala mukhaalafati asxaab mukhaalafat asxaab aljaxiimi macruuf kitaab qayima waayahay wax allaala marka wixii alla qaarkiisii loo qalo intaasa soo galayaan inuu yahay shirku atasmiya iyo inuu yahay shirku iraadati shirku niyati waliiraadati walqasdi labadaas le waay haddii shirku tasmiya noqdo ee shirkun fi rububiyati waay haddii shirkun fi ira fi niyati waliiraadati walqasdi nagadana shirkun fi luluhiyati wax allaa wixii alla qaarkiisii loo qalay intaasay soo galayaan haddii bisma lagu qalo alla qaarkiisii ah rububiya shirkiga soo galay akbar waay haddii ilaahay magaciisii lagu qalo laakiin ulajeedka wax kale dad kale ay yihiin lagu weyneynaayo hasan maxay noqonaa shirku akbar oo cibaada ah waay shirku cibaadati waay shirkul cibaadati wax allaal wixii la diidayo meesha soo galayaan haye ama dabhu ligayr illah lilaahi dhe marka gowraca alla dartiisii ahaaday intay dadkaa soo hadlayna maxay ahaayeen alla qayrkiisii waayo ama dabxu gowrici oo lilaahi alla dartiisii ahaaday loo gowracay subxaanahu nasixinaaya wa tacaala saraya taxtahu hoostiisa sigin waxaa soo galaya suwarun suurooyin waayo haye laba suuradood ay ka sheegaynaa sa kow an yadbaxa qofkan inuu qalo bismi illaahi ilaahay magaciisii inuu ku qalo waxyaabaha isaga gowracay ilaahay magaciisi in ku qalo bismi illaah u dhaho mutaqariban hal asigu dhawaanayo ilallahi ilaahay xaggiisa ugu dhawaanayo kaman qof oo kale waybe dabaha gowracay nasiikat alxaji xajka gowraciisii waay nasiikat alxaji nasiik maxaa waay gowrac waay gowragi xajka waay xajka markii la xajinayo waxyaaba la qalay mahano iyo walcumrati cumrada gowraceedii waay qof gawra gawraciisa oo kale waay iyo wanaxwi dalika kaas wixii la midka ah sida martada markay timaado waxa loo qalaayo maxaa kaas ilahay ku amray way soo maa ilahay baa ku amray martada karaameynteeda ilahay ku amray waa naxwi daalikaas oo galeen marka cunuga markay dhasho toddoba markii ma toddoba maalmood markii uu joogo maxaa la qalaa waxba la qalaa maxay yihiin kuwaasi ha waa cibaado wax lis amray waay waa nax- naxwi daalik udxiyada maalin ciid wax la qalaa maxay yihiin naxwi daalika kulli wixii la sharciyey dhan meeshay soo galayaan magac alle kow labo taqaruban ila allahi kaasi hadduu yahay hee fahaadaa kan cibaadatun cibaado waay fahaadaa gowracan cibaadatun cibaado waay cibaadadaasoo cadiimatun oo weyn waay weyn labo addabxu gowrac waay bismi illaah ilaahay magaciisii lagu gowraco subxaanahu nasixnaaye wa tacaala sadheeye in allaha magaciisii wax lagu qolo ya alla magaciisii wax lagu qolo maxaa looga qala marka liajli laxmi hilib dartiisii hilib dartiisii ayaa ilaahay magaciisa wax ugu qalanaysaa hilib dartiis maxaa la wadaa hiliba maanta waxaad rabtaa hilib inaad iska cuntid ariga lamid soo qabsanay kac bismi illahi allahu akbar waa ku dhajinaysa waa cunaysaa le maxaa u qalatay hilibaa iska rabtay maanta waxaad iska hilibbaysan tahay reerkii ay ahaa dhac waa husinaysaa hilib liakli waay, lilaxmi hilib dartiisa hilibaa iska rabta waa hanuunsan tahay ama wahoogoo waa waa ildheer tahay ildheer mataqaanaa maxaa waay caata ayaad noqotay waxaas leedahay one soo qabso si aad hee uga ciisho dha bismi illah allahu akbar maxay u- maxay u samaysay hee cunitaan laysan waayo hilib le waayo laxmi le waayo laxmi le waayo waayahay waa isku daaweynaa leedahay waa qalaa waa cu- waa isku daaweynaya waa ku xoogeysinaya ah sidaas dumarka markay dhalaan dadka qaarkood maxay u qismaynayaan wana usoo qona qolayan soo maha maxay u qolayaan hilib le waa cunaasa waa cunaysaa le waa ku buurinaysaa le waa ah intaas le waa wax kale ma aha waayahay idan marka midka labaad waxaan dhahnay addabxu bismi illaahi subxaanahu wa tacaala maxaa loo qalaa marka ilahay magaciisa lagu qalay laakiin maxaa loo qalaahe liajli laxmi hilib dartiis waa hilibka marka waxyaaba hilibka loo qalay marka saddex qiibooda haye imaa aklan cunitaan waa iska cunaya waa iska rabaa wa imaa baycan ama kawaanlo waaye waa ku ganacsanaa ninkan kawaanlid markino waa qalayaan waa gadayaan waa qalayaan waa qadayaan maxay u qalayaan bismi llah ku qalan la rabaa besake waa ku ganacsanaa ilmihiisa ku beelinaya waa ku shaqaysanaya waa ku danaysanaya waa wax iska barantahay kawaanleyd waay wa imaa baycan waay bayc dartiis inuu qolo wa imaa ihdaa-an hadiyo dada u imaanaya ama waa qalaya dadka iska siinaya waa iska hadiyo dada maanta e meel fog maana dada isaga dariskiisa u imaana maraqa waa u sameyna ama waxa iska gawraca dadkaasi dad dariskiisa iska siisiina bis ihdaa-an waay hadiideyn dadka iska iska sii hadiideynaya a sidaasi waay intaas fahaadaa jaa-izun kan waa banaan yahay fahaadaa gawracan he isagana jaa-izun waa banaan yahay maxaa yeelay lian allaha alle axalla lana waa noo xalaatay aayibaati waxyaabaha halaasha ah ayibaadka ilahay waa noo xalaal yeelay wa haadaa min dalika gawracanna wa haadaa ka way dabxana min dalika kaas ilahay noo xalaatay oo kamid yahaye wa wa huwa lilahi subxaanahu watacaala qof kale looma qalin magac kale laguma qalin ilaahay dartiisa loo qalay kadib hilibkaani waa lagu intifaacayaa kii labaadna kan waay wixii marka al elo dartiis loo qalay labadaasi waay in ilaahay magaciisa ad ku gasho adiga ilaahay ugu dhawaanayso si gaar ahaan sida xajkii iyo cumradii iyo waxyaabihii udxiyadii iyo martidii iyo waxyaabahaasi waay caqiiqadii iyo ilahay loogu dhawaanaya kanna in magac alle aad ku gashid oo liajli laxmi waa iska cuna waa iska iibsana waa iska sadaqaysana iska hadiyeysana hadiyeysana intaas loo qalo waay asagana wax ilaahay dad u halaartay waa banaan tahay waana ilaahay dartiisa loo qalay waa ibaado naftarkiisii waana iska banaan yahay idan asagana labadaasi ayaa kusoo khulaasaynayna kii horan laba kana laba ha la xafido wallahu subxana wa taala alama bilahi tawfiq